بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo saddexaad min suurati towba qaala allahu tacaalaa fain rajacaka allahu ilaa daa'ifatin minhum faاsta'danuuka lilkhuruuji faqul lan takhrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa inakum radiitum bilqucuudi awala maratin faqcuduu maca alkhaalifiin ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain rajacaka allaahu ilaahay hadduu ku celiyo kuu celiyo rajacadu marna laazim bay iska noqotaa marna mucad ilaa daa'ifatin koox oo minhum iyaga ka mida haddaa nebi allow tabuuka ka noqoto oo koox munaafiqiintii ka midoo kaa haray cududaar la'aan aad u noqoto oo fasta'danuuka kaa idan dalbaan lilkhuruuji bixid ay ku dhahaan dagaalkaan ka harnaye dagaal dambaannu ku raacaynaa dagaal damba maba harinba tabuukaao tii u dambaysayba dagaal dambaan ku raacaynaa hadday dhahaan faqul waxaad dhahdaa lan takhrujuu ma baxaysaan maciya aniga macayga abadan weligay abadan weligeed dib dambe ii raaci maysaan lan takhrujuu ma baxaysaan maciya macayga abadan weliga walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan maciya aniga macayga cadowan cadowna la dagaalami maysaan aniga macayga saa ku sheeg waa khabar laakiin macnihiisu nahyi yahay ha bixinina hana dagaalaminina macayga weeyaan maxaa yeelay inakum idinku radiitum waxaa raalli ku noqoteen bilqucuudi fadhi awala maratin markii u horraysay markii hore oo la baxayay tabuuka baa inaa haddhaan raalli ku noqoteen faqcuduu fariista maca alkhaalifiin kuwa mutakhalifiintaaya haray oo kuwe ah dumarka iyo caruurta guryo jooga ah weligiin kuwaa macooda fadhiya walaa tusalli ha tukanin nabi allow calaa axadin axad dushi oo minhum iyaga ka mida axadkaasoo maata dhintay abadaa weligeen weligaa mid munaafiq oo dhintay ha dul istaaga salaadaadu waa raxmad iyaguna ehel raxmadeed ma ah naxariis inay helaanba lama rabo salaada nebiguna waa raxmad waasay qoladii qabriyadu ku madoobaadeen markuu ku tukaday saxaabigu yidhi maxaa iigu soo sheegi weyde yidhi dadkaan quburahan ku jira mugdi bay ku jireen ilaahayna waa u nuuriya hadda markaan waa uu ku tukaday calayhi salatu wasalaam walaa taqum hana istaagin baa la yidhi calaa qabrihi axad ka midoo iyaga ka midoo dhintoo munaafiqa qabrigiisa ha dul istaagin oo aaska ha ka qaybgeli booqasho iyo ziyaarana qabrigiisa ha u aadin inaa u soo ducaysana ha u aadin quburaha ama waa la soo ziyaartaa ama waa loo duceeyaa ama aas baa laga qayb galaa soo maa midna ha u tegin maxaa yeelay inahum iyagu kafaruu billaahi ilaahay bay ka kufriyeen iyo warasuuli rasuulkiisa muxamadaha calayhi salaatu wasalaam wamaatuu waana dhinteen walxaal hum iyagu faasiquun kuwa faasiqiin ay yihiin baa naftu ka dhacday iimaan la'aan ayay ku dhinteen baa lagu leeyahay wuxuu kusoo degtay baa leeyahay ninka la yidhaha ibnu saluul ninkaa isaga ah waa ninkii isaga ah soo sheegay dee ninkaas khamiiska waxaa nebigu u siiyey waxaa laleeyahay abaal baa jirayoo nebiga adeerka cabbaas baa hadda ka hor khamiis siiyey taasna waa la tilmaamay ninkan saxaabiga u dhalo nin weyn oo wanaagsan ahaana waa la xurmaynay diidadaanna markaa ma soo degin sidaas baa xaalkiisu ah maxaa markii dambe saa nabiga u samaysa hadii la yidhi wuxuu yidhi maxaa ay u taraysaa hadda salaadaydu haddii iskoleba waxaas ku dhintay laakiin waxaan rajaynaya dad badan oo isaga ku xirnaa inay soo islaamaan kun ka mid a dadkii ku xirnaa markay arkaan qamiiskii nebigu isaga nafac looga raadinayo iyo khayr oo lagu aasayo ya iyo nebiga candhuuftiisa calayhi salatu wasalaam loo mariyey inuu maaragtay marka ay sidaa noqdaan qisooyin dherdheer baa ku jira axaadiis soo aroodhay baa jidha walaa tucjibka yaysan ku cajabgelinaba allow amwaaluhum xoolahooda iyo wawlaaduhum ilmahooda inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa an yucadibahum ilaahay inuu cadaabahum iyaga bihaa amwaashaas iyo awlaadaas fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo dee musiibooyinka iyo balaayooyinka iyo waxaas weeyaan watazhaqa an yucadibahum watazhaqa wa an tazhaqa baa ilaahay doonaya inay baxda baa ilaahay doonayaa anfusahum nafafyaalkoodu inay baxaan nufuustoodu inay baxdo walxaal hum iyaguna kaafiruuna ay yihiin kuwa gaaloobay gaalo ah iimaanaan ku dhiman kufri say adduunka gaaladu ugu raaxaysanayaan xoolaha iyo awlaadda iyo waxaas oo tadabburkii ay magaranaysaa iyo cibraqaadashadii ay uga fog yihiin bay iska dhimanayaan toodii baa dhammaanas waidaa unzilad markii la soo dejiyo suuratun suurad markii la soo dejiyo suuratun tanwiintu waa tankiir waa nakiro ma og tahay suuraddaas nakirayntaasi waxa weya waa tafkiim waa weynayn suurad markii weyn la soo dejiyo weeyes waaye ama suuraddan ha noqoto ama suurad qaarkeed ha noqoto suurad oo jaliilatu shaan shaanigeedu weyn yahay an aaminuu bian aaminuu billaahi war ilaahay rumeeya markii lala soo dejiye oo wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa maciise calayhi salaatu wasalaam ilaahay rumeeye rasuulkana maciise jihaada suurad ka hadlaysa markii lagu amro istaadanaka waxaa kaa idan dalbaya nebi allow ulub dawli baa kaa idan dalbaya qaninimada kuwa saaxiibkaa oo minhum munaafiqiinta ka mida kuwii ugu hodansanaa baa waxay ku leeyihin cududaar baan leenahay maanta annaga hanala ka reebo diiwaanka iyo liiska hanala ka reebo waqaaluu waxayna dhahayaan darnaa naga tagnaba allaw maanta iska kaayadaa nakun waxaanu ahaanaynaa maca alqaacidiina kuwa fadhiya macoode iska joogaynaaye yaa nakun maca alqaacidiin hanalaiska kaayaday cududaarnaan leenahay oo maca alqaacidiina waa kuwe kuwa aan iyagu awalba bixin oo tegin oo cududaarka u haray baa anaguna iskala joogayna annagu aan cududaar lahayn oo xoolo badan haysanna oo awood haysanna macal qaacidiina kuwii fadhiyo cududaarka lahaabaa hanana macooda noqonayna annagu aan cududaar lahayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi dumarka iyo caruurta macooda inay ahaadaan alkhawaalif waxaa la yidhahdaa sideedaba dadka ma garanaysaa iska gurijooga dumarka dadka jiran dadka cajizadaayoo tabarta yar ee caruurta kuwa guryaha iska jooga oo iska laasima alkhawaalif baa la yidhahdaa raduu way raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa khawaalifta macooda wadubica waanawaa macnaha waa la daboolay calaa quluubihim qalbiyaashoodina waa la khatimay oo fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan jihaadka waxa ku jira ma fahmayaan rasuulkaoo la adeeca waxaa khayr ku jirana ma fahmayaan waxa in laga haro rasuulka laga haro dhibaato ku sugan iyo ahlu naarnimana ma garanayaan sidaa weeye xaalkood laakiin irasuulu rasuulka oo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahum maciise rumeeyey haddaa saa ugu xidhid ama laakiin irasuulu rasuulka iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wakaanuu macahu nebiga maciis la jirankiisa ahaaday jaahaduu kuwaasi waa jihaadeen biamwaalihim ama xoolahoodii bay ku jihaadeen jihaadka la aadeen iyo wa anfusihim nafafyaalkoodii bay labadaba jihaadka la galeen wey nafya maalba labadaba iyagoo rido ilaahay raadinaya waxay ka dhigan tahay kuwaani hadday ka hareen xaqii iyo jihaadkii oysan jihaadin cid ka fiican baa jihaadka jidha oo aaday oo aadaysa markaas oo ka niyo wanaagsan nebi muxamed iyo kuwii maciisa baa jira weeye calayhi salaatu wasalaam wa ulaa'ika kuwa iyaga ana nebiga iyo kuwa la jirankiisaana lahum iyaga waxaa u ahaaday alkhayraatu khayraad baa u ahaaday manaaficu daarayn bal khayraat labada daaroodba faa'iidadooday helayaan guul bay helayaan haniimana waa helayaan labada waa adduunka guusha la arkaado iyo xoola la helay oo haniime ah jannadana waxay helayaan aakhirana waxay helayaan jannadii iyo karaamo la karaameeyo aakhira dhexdeeda lagu karaameeyo waulaa'ika kuwa tilmaamahaas wan wanaagsan leh hum iyaga umbaa almuflixuun kuwa liibaanay waa iyaga waa qof kuwa baasay wey baasida rasmiga ah imtixaanka kuwa ku baasay guulaystay kuwa iyaga wey acadda allahu ilaahay wuxuu u darbay oo u diyaariyey waa diyaarsantahay jannadu kuwa le jannada dib baa laga abuuraya iyo naarta iyo warkooda ka bax jannadu waa horay baa loo diyaarshay acadda allaahu ilaahay wuxuu u darbay lahum iyaga jannaatin buu diyaariyey jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa taxta ashjaariha wa qusuurihaa weeye qasriyada waaweyn oo jannada iyo geedaha halkaa ku yaalla hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal baa dareeray webiyaashuna kuwii la yaqaanay weeyo afartaahayoo caanka ahaa waxa weeyaan waa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin webiyaal khamra ah waxaan xununkaa qurunkaa maaha adduunka yaal waa webi dhanoo iska soconayo qofkii tan cabba xagga kama cabayo moogta xaggaasaa muminiinta u jiraa tii fiicnayd midaanna waa mid la magac ahoo qurmuun oo bala ah ha laga fogaado ha laga fogaado marka webiyaal malab saafi ah waa min casali musafa oo malab saafi ayaa haya saafi maya malabka waa khatar malab saafi ah iyo webiyaal khamraa wanaagsanah oo macaan iyo kuwo caanaa min labanin lam yatahayar dacmuhu yani isbedelayn iyo min maain hayri aasinin webiyaal biyo aan isbedelayn oo aan balaayo iyo madoobaad iyo cagaar iyo kaneca midna yeelanay cajiib waxaasaa meesha iska qolqolaya hadba kay doonaan bay kalaxyadooda darsanaya allahuma jcalnaa min ahli janna khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda ay ku waarayaan dalika kaa isagaani alfawzu liibaan weeye alcaiimu weyn baa ilaahay leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajaaa waxaa yimid almucadiruuna min cadara ama almuctadiruuna min ya waxa weeyaan cadara marka waa kuwa iska cududaarka isku khalifaya ictadara cadara almucadiruun oo min alcaraabi kuwa cududaaranayay cududaarka dalba iska keenayay oo jihaadka inay ka haraan rabay kuwa oo reerbaadi ah waa kuwii beladaha wey kuwaan reermiyigii wey iyaguna oo reerbaadigii kuwaas baa iyana soo dhigta oo yimid liyudana lahum iyagana in loo idno wey waxay u yimaadeen liyudana lahum in loo idno in la yidhaahdo iska jooga dagaalka naftu waa nacabta waxa weeyaan wuxuu yidhi waxaa la caddaynaya axwaalu lmunaafiqiina min alacraab reer baadiye munaafiqiina intii la caddeeyey ka bacdi munaafiqiin min ahlilmadiina munaafiqiin madiina jooga oo reer madiina ah reer magaala qolooyinkan reer asadii reer khadafaan ayaa ka mid ahaabal waxay dhaheen caruur badan baa noo joogta jaanis mahayno waa mashquulsannahay aan laiska kaayidaay howlay ku cududaarteen kuwa waa kuwo waqacada aladiina kuwiina waa fariiseen kadabullaha ilaahay beeniyey warasuulahu rasuulkiisa beeniyey waxaa jira qolo iyagu cududaarba aan la imaan ilaahay rasuulkiisay beeniyeen waana munaafiqiin waaba iska fadhiyaan kuwana waxay leeyihiin iyagoo munaafiqiin aha hanala daayo hanala ogaado waqacda aladiina waa kuwo kale sayusiibu ladiina kuwii waxaa siibi doona kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ka mida cadaabun cadaabbaa siibi doona cadaabkaas siinka sooma jeed waa cadaab daran baa u dambeeya wey ama adduunka xataa baasiintu ku dhacaysaa istiqbaalkan oo in la laayo oo la qafaasho aakhirana hadde waaba u dambaysaaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa maahaanin cala ducafaa'i kuwa ducafada dushooda mar dambaa la soo deji kuwa ducafada odayaasha da'da ah dushooda ma ahaanin walaa cala almardaa kuwa xanuunsanna dushooda ma ahaanin oo aan jihaadka karin walaa cala aladiina kuwiina dushooda ma ahaanin laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaanu jihaadka la aadaan intaa midna dushooda ma ahanin xaraji laysa xarajin wey mogta laysa xarajun wax dembiya ma ahaanin cala ducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna laysa ma ahaanin cala ducafaa'i ma ahaanin mubtadii baa kugu dambeeya walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun ma ahan waase goorma idaa nasaxuu markay u macnaha naseexo miiraan u naseexeeyaan weeye lilaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulkiis iimaanka markay khaalis yeelaan iyo camalka saalixa isa xumaan iyo balaaye aysan la imaan fitana aysan kicin ee iyagoo intaana hadday balaaye ka shaqaynayaan lama rabo dadka cududaar bay leeyihi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa cala almuxsiniina kuwa muxsiniintaa dushooda ma ahaanin min sabiilin sabiilun wax wadamaan waa qaacido weyn waa habeen weyn waxa weeyaan sideedaba dad samafalayaala wax wadaayoo lagu dagaalo oo gashaa ma jidho wada gasha wada lagu maagi karo ama lagu daandaansan karo dad muxsiniina oo gashaa maba jidhaba waa idaa nasaxuu lilaahi warasuulih halka waxaa la yidhaha baliiqu lkalaam baa la yidhaha wallaahu ilaahayna kafuurun mid dhaafid badan weeye raxiimun ilaahay mid raxmad badan weeye naxariis badan walaa cala aladiina kuwii dushoodana ma ahaanin xaraj iyo dembi idaa maa atowka idaa iyo maa hadday kulmaan maada silaya towma ziyaada idaa maa atowka idaa atowka markay ku yimaadaan walaa cala aladiina kuwii dushoodana ma ahaanin xaraj idaa maa atowka idaa atowka markay kuu yimaadaan litaxmilahum inaad xambaadho oo gaadiid siiso gaadiid ay ku buuraan oo jihaadka la aadaan inaad qaaddo markay kugu yimaadaan waxay ku soo degtaa la yidhi niman la dhihi jiray albakaa'iin rag iska ooyeey toddoba nin bay ahayd nabigay damcayn inay duulaanka u raacaan calayh salatu wasalaam waxa ay ku raacaan oo xoolaana waa waayeen nebiga hadday u yimaadaanna wuxuu yidhi waxaan idiin heli karaa ma jidho saasayna ayadoo nebigu waxba ma hayn iyana waxay dhaheen nadar baan ku galnay inaan ku raacno ee naqaad idinma qaadi kara wax ma hayo markaasay ka noqdeen iyagoo ooday waa iyadii la kala qaybsado cabbaas bin cabdilmudalibi rag baa hal hal iyo labalaba oo kala qaatay kuwaas dushooda ma ahaanin xaraj markay kuu yimaadaan saa u qaado qulta qad qulta xaalaad tiri oo iska xaalayso baa kuu bannaan qadna soo qadarato qulta qad qulta xaalaad tiri laa ajidu ma heliyo ma heliyo maa axmilukum waxaan idinku qaado calayhi dushiisa xaalaad u tiri war ma heli karo waxaan idinku qaado aasaa u tiri tawallow jeensaday halkaa dhig marka walxaal acyunuhum indhahoodu tafiidu ay shumayso burqanayso min addamci illin xasanan tiraanyo darteed liajli xasan qoladaas markaasaa ku tiri jeensaday iyagoo indhahoodu illin sii daynayaan xaqa say u jecelihiin inay jihaadka araysay nebi maxamed inay u raacaan u rabaan calayhi salaatu wasalaam tiraanyo darteed sidaa la ah oo maxay la tiraanyasan yihiin anlaa yajiduu inaysan helin maa yunfiquuna waxay bixiyaanoo jihaadka ku bixiyaan oo u qaataan bay la ooyayaan kuwaasna waxba xaraja iyo dembi dushooda ma ahaanin waxa kaloo kuu bannaan oo ciraab kalaa walaa cala aladiina kuwii dushoodan marka markii hore aan xaalaynaynay atowka kaafkaasaa laga xaalaynaya qulta qad qulta xaalat kuu yimi ama maahe walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum inaa qaaddo kuwaa kuugu yimid dushooda ma ahaanin wax xaraja litaxmilahum inaad qaaddo qulta aad u tiri laa ajidu ma helayo maa axmilukum calayh waka kuwaasna waxba dushooda ma aha wax dushooda gala iyo wax wadaayo lagu leeyahay dadka oo la dhahayo maxaa u hadheen ama lagu daandaansadoo lagu canaanto ma jidho aayaddaanaa la socoto marka inama asabiilu waddadu waxay ahaato ay gashaa oo wadda gashaa cala aladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa idan dalbaya walxaal hum iyagu akhniyaau ay yihiin hodan dembigu waxau dushooda saaray iyo xarag kuwa kaa idan dalbaya oo ku dhahaya aan hanala faso iyagoo hodan ah oo awooda inay jihaadka aadaan awooda inay xoola helaan oo bixiyaan raduu waxay ku raali noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan kuwaasna maca alkhawaalifi khawaalifta macood kuwa hara oo guryo joogga ah dumarkii dadka jiranaya dadka cajazada ah kuwaas wadabaca allaahu ilaahayna waa khatimayo waa daboolay calaa quluubihim qalbiyaashoodiba ilaahay daboolay oo fahum iyagu laa yaclamuun waxba ma garanayaan laa yahtaduuna wey maba hanuunayaan wey u fiirsa marka walaa cala ladiina idaa ma atowka litaxmilahum waa min cadfi lkhaas cala alcaam awal baa si caama loo soo sheegaye khaas baa caamkii lagu sii cadfay wey imaam ulus ayaa ruuxulmacaaniga ku faa'iideeyey masaladaas mid kale diididda nebiga loo diiday calayhi salatu wasalaam munaafiqiin inuu ku dul tukado salaadu waa duca iyo istikfaar iyo shafeeco gaalna ehel uma aha wey mid saddexaad waxaa jiray nin la dhihi jiray saxaabi xudayfatu bnulyamaan wuxuu ku caanbaxay saaxibu siri rasuuli ama saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu calay wasalam sirhayihii nebiga nabigaa ku yidhi baa layidhi waxbaan kuu siraysanayaaye qofna ha u sheegi hayehe nabi allow ii sheeg cidna u sheegi maayo waxaa la ii diiday hebel hadduu dhinta inaanan janaaso ku tukan hebel hadduu dhintana inaanan ku tukan hebel hadduu dhintana inaanan ku tukan koox munaafiqiin waagii dambe cumar baa imaanaya wuxuu dhahayaa ilaah baan kugu dhaarsheey rasuulku aniga ma uu igu daray dadkii la tiriyey sida munaafiqnimada looga baqayay munaafiqnimadu waagaara dee munaafiqnimaa la dhihi jiray waa dambana zindiiq baa la dhihi jiray zindiiq zanaadiqada balaayada waxaan kaloo hadda soo baxay oo magacyada badbadan oo laba shaatilaha ah oo noocyada badan oo iska siyaasadaysan oo balaayada kale ah oo qofku waxa weeye kun weji leeyahay iyo kun si iyo kun qaab oo balaayadan soo baxdayna oo dadku u arkayaan xadaarad iyo reer magaalnimo iyo wanaagna in badan oo ka mid a aafadaasay ku lug leedahay waa khatar maca munaafiqnimadu xilligii nabig wax ku dhammaaday waa wax jira wey calaamaad bay leedahay waa mid camali ah nifaaq camaliya iyo mid ictiqaadiya jira camal munaafiq qof leh iyo qof caqiide ahaanba munaafiq ka ah idaa xadaa kadaba qof markuu sheekaynayo been sheega waa nifaaq camaliya shaqe munaafiq buu dhinac ka haystaa haddii la aamino waa khayaanaya hadduu wax ballan qaado waa ka baxaya ya howlahaas waa khatar marka xudayfatu bnulyamaan baynu haynaye markii qof dhinto sayd cumar baa u imaanaya markaasuu gacantay isqabsanayaan gacantuu qabanaya hadduu raaco uusan gacanta ka dhufsan oo qofkii dhintay xaggiisa u raaco waa lagu soo wada tukanaya waa la israacayaado ilaa xudayfa ogaadh cidna ha u sheegina waa la yidhi isagaa xogtaa iyo moogta noo sheeg cidna dhihi mayso hadduu gacanta ka dhufsadana sayd cumar wuxuu garanayaa inuu wax og yahay xudayfa wuxuu dhihi jira war ku tukada idinku balorda aada xadiidka bayhaqi soo saaray sunan alkubra wey sanadkiisana xoogaa baa ku jira marka xudayfat bnulyamaan baa isna la dhihi jiray waxaa soo haray hal faa'iido raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif alkhawaalif waxaa la yidhahdaa dumarka guryaha jooga intii raggii tageen ka bacdi waa isticaaro dumarka khawaalif waxaa loogu magacaabay khawaalif baa lagu shabbahaya khawaalifna waxaa la dhihi jiray tiirarka guriga ka taagan oo gurigu markuu dhisan yahay udbaha iyo tiirarka ka taagan oo meesha iska qotomo aan ka dhaqaaqin baa la yidhaahdaa sida marka tiirarka guriga u laasimaan oo halkan rukunka iska yaallaan baa dadkan gurijoogaana ay shabbahaan markaa raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif bay ku raali noqdeen wey darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab